habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo arbaco ah oo bisha abriil ee sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka ay toban tahay ciid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir ban iyo bogganna internetka ee v o a somaali dot com idaacadda afrikada bari ee toddobada fiidnimona waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mida warbixin ku saabsan sida looga ciiday dalka jabuuti rabadaan fiican baa marnay iyo ciiddii nuwaankalle maanta waa ciid ciid fiican ilow caafimaadkeenna wala sii kuwii dhintana ilow naxariiso bashbash iyo barwaaqo ilow sirarkaa silirkiisana gaarsii mid baa la iloobayn waxaa la iloobayn ummadda falastiina ilahoo dhibaatada ka dulqaad waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan dabaaldegga ciidulfidriga waxaana ka mid ah hal abuurro ka yimid xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab toban sani iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibta keer bay dadka igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamoo looma dhoofi karo meel lama dhaafa xaga dheer dhallinyariyo waayeel jeelna ka badnaa bay dadku wada dhex jifaan qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeennan fiidnimo bal samarka hore ku soo dhowaada warkii caalamka muslimiinta caalamka ayaa maanta oo arbaco ah u dabaaldegay munaasabadda ciidulfidriga iyadoo dhinaca kaleetana lasoo gebagabeeyey bisha barakeysan ee rabadaan laakiinse dhacdooyinkaasi waxaa hareeyey dhibaatooyinka sii xumaanaya gaza ka taagan iyo duulaanka milatari ee israa'iil ee la filaya inay ku qaado magaalada rafax kadib lix bilood oo dagaal halkaasi uu ka socday ah waa in aanan la iloowin walaalaheen falastiiniyiinta ayuu yiri imaam cabdiraxmaan muuse oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa sidoo kaleeto dhinaca kaleeto guud ahaanba arintaasi ay kaga hadleen xadgudubyo ay sheegeen in si ba-an loogu geysanayo dadka muslimiinta ee ku dhaqan falastiin madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa wuxuu u diray isaguna dhinaca gaza waxa uu ku tilmaamay taageero waxa uuna sheegay in ay nabar ku tahay dhiigbaxa iyo dhibaatooyinka ka jira gaza magaalada istanbul kumanaan dad ah oo ku cibaadaysanaya masjidka ayo sofiya ayaa waxaa ayagoo halkaasi ku tukanaya qaarkood ay wateen calanka falastiiniyiinta waxayna ku dhawaaqayeen erayo ay ku taageerayaan dadka gaza halkaasi oo qaramada midoobay iyo sidoo kaleeto howlgalayaasha kaleetee gargaarku ay ka digayaan in in ka badan hal malyan oo qof ay halis ugu jiraan macluul soo food saarta waxaa guud ahaanba qayladhaan dadkii ku oogay salaada meelo kala gedisan oo turkiga ay ka soo saareen dhibaatooyinka ka jira gaza saraakiil ka tirsan waa sarkaal ka tirsan mucaaradka ethoobiya kana soo jeeda gobolka xasaasiga ee oromada ayaa maanta meydkiisa la helay saacado un kadib markii ay xireen ciidamada dowladda sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan isla xisbigaasi beti urgeza oo ka tirsanaa xisbiga oromada ee o l f ayaa damiin lagu sii daayay bishii hore kadib markii mar lala xiray isaguna sarkaal kale iyo weriye halkaasi ku sugnaa oo faransiisa ninkan koob iyo afartan sano jirka ah ayaa mar kaleto galabnimadii talaadadii ciidamada dowladdu ay ka soo xireen hotel ku yaala magaalada meki oo boqol iyo konton kilomitir ama sagaashan iyo saddex mayl dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada adis ababa sida uu wakaalada wararka a p u sheegay leme jemoto oo isagu ah afhayeenka ururka o l f waxa uu sheegay in qoyskiisa ay xaqiijiyeen in meydkiisa laga helay jidka meel lagu magacaabo malisa oo iyadoo duleedka ka ah magaalada meki isagoo intaasi sii raaciyay in la toogtay islamarkaasina meydkiisa la helay subaxnimadii arbacada saaketa xilli hore ah ururka xuquuqda aadanaha ethoobiya ee dowladdu xiriirka la leh waa inrahdee ururka xuquuqda aadanaha etoobiya ee dowladda xiriirka la leh ee magaciisa loo soo gaabiyo e h r c ayaa iyaguna maanta ku booriyey gobolka iyo xukuumadda dhexeba in ay dilkaasi ku sameeyaan baaritaano mugle si degdegana loo ogaado ciddii ka dambeysay iyo sababta ninkan ayaa xabsiyada ethoobiya lagu xiray dhowr jeer bishii febraayo waxaa lagu xiray magaalada adis ababa iyadoo sidoo kaleetana ay wada socdeen markaasi galindo oo ah wariye si gaar ah ugu warama ama uga hadla arrimaha sirdoonka ee afrika warkii dunidana waa naga intaa caweysin wanaagsan oo ciid wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal weli washington ayaad nagala socotaanoo wararkaasi idinkaga imaanayaan aan ku bilaaba ee magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa si wanaagsan u ciiday munaasabadda ciidulfidriga dadka halkaasi ayaga oo salaada ku oogay goobaha bannaanka lagu talagalay in lagu tukado ee magaaladaasi jabuuti sida warbixintan uu kusoo diraya waryahayaga rabadaan muuse
dadweyne aada u tiro badan ayaa ku tukaday salaada ciidalfidrida goobaha bannaankaee loogu talagalay in lagu oogo salaada ciidda waxaa si wanaagsan looga dareemayay dadka farxadda ka muuqatay wejiyadooda kadib soddon maalmood oo ay soomanaayeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa kula tukaday dadweynaha goob ka mida goobaha bannaankaee loogu talagalay salaada ciidda madaxweynaha ayaa dadweynaha u marsiiyey xagga warbaahinta dhambaalka hambalyada ciidda iyadoo siday tahay caadadu mar kastoo ay tahay ciid madaxweynaha jamhuuriyaddu uu qaraar madaxtooye ku cafiyo maxaabiis badan oo u xidhnay dembiye fudud sidaasi darteed waxaa hadda laga sii daayey xabsiga dhexe gabood ee magaalada jabuuti maxaabiis u xidhnayd kiisas ka kooban dembiye fudud oo tiradoodu ay dhan tahay laba boqol oo maxbuus dhinac kale dadweynaha ayaa aada ugu duceeyey dadka reer falastiin qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa sidan iigu warramay cabdiraxmaan ibraahim axmed rabadaan fiican baa marnay iyo ciiddiina waan galla maanta waa ciid ciid fiican ilow caafimaadkaana wala sii kuwii dhintana ilow naxariiso bashbash iyo barwaaqo ilow sinadkaa sinadkiisana gaarsii mid baa la iloobeyn waxaa la iloobeyn ummadda falastiina ilahoo dhibaatada ka dulqaad iyakana waa u duceynaa ilmaa bisha rabadaan baa u duceynayna waa usii duceynaynaana zaare xasan cusmaan maasha allah soddon cishaan soo soomanayn ilaahay soonkaa naga aqbalo cibaadada ilaah naga aqbalo si fiican baan u soo soonnay maantana waan ciidnay alxamdulilaah intii dhimata allah u naxariisto inta noolna ilaahay caafimaad iyo cimridhar ana siiyo ummadda nebi maxamed oo dhan waxaan leenahay ciid mubaarag ciiddaa ciiddeeda barwaaqiya bashbash ilaahay nagu gaarhsiiyo ummadda dhibaatadu haysato ee reer falastiin ilaahay u gargaaro ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado sannadaa sannadeeda iyaguna hanala ciidaan farxad iyo bashbash iyo barwaaqo yaan u ducaynayna inu ilaahay ka dulqaado cabdillaahi maxamed cali ciidda maanta farxad iyo ole waxaan ku ciidnay farxad iyo nabad baan ku ciidnay ciidda ciiddeeda ilaahu nabad unuu gaadhsiiyo maaragtaane ummadda reer falastiinna ilaahay nabad iyo maaragtaane calan waara ilaahay ha siiyo ciidda ciiddeeda ilaahay nabad gaadhsiiyo ee farxad iyo ole rarayn rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan
ciid mubaarak rabadaan dhanka kaletana muslimiinta reer kenya ayaa maanta si weyn u ciiday iyada oo dadku ay isugu soo baxeen fagaarayaal lagu oogay salaada ciidda markaasina la isugu hambalyenayay sida wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen ay warkan uga soo dirtay nairobi asalaamu calaykum ugu horeyn magacaygu waa cabdiraxmaan cumar ismaaciil ability waxaan ku suganahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafad islii dhammaan muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda barakeysan ee ciidulfidriga allah waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo soonkii iyo acmaashii wanaagsaneed ee aan soo gudanay bishaan barakeysan ee ramadaan ugu dambeyn waxaan halkan taaniyad iyo salaan u marinayaa famiilkeyga ugu horeyn hooyaday macaan khadiija maxamuud xaashi iyo aabahey cumar ismaaciil faarax iyo dhammaan familka intiisa kale waxaan leeyahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin anigoo ah maxamed ibraahim shaqlaane oo ku nool dalka kenya halkan waxaan ka salaamahayaa dhammaan muslimiinta maanta oo ay tahay maalin ciid ah oo ciidulfidri ah yaan ooga dirhayaa salaan dhammaan eheladeyda oo ku kala nool caalamka gaar ahaan hooyaday iyo aabbahay oo joogaan new zealand adeerkay isna axmed shaqlane idaruqiyo iyo caruurta dhammaan walaaladay ayagana waan wada salaamayaa kuwa kaleo ehelada ayagana maraykanka iyo kanada iyo ingiriiska joogaan dhammaan iyo caalamka darfihiisa ayagana dhammaan waan salaamhayaa intaa kadib haddana muslimiinta dhammaan meelay joogaanba waan wada salaamhayaa ilaahay waxaan uga barihayaa ciid wanaagsan oo soo la laabato inuu ilaahay nabad nagu soo laabo in badan anigu waa maxamed daauud khaliif oo joogo dalka kenya waxaan dalka u hambaleynayaa ciid wanaagsan kulla caamu antum bikhayr gaar ahaan dadkaydii eheladeydii qaraabadeyd unbaan u hambaleynayaa wixii jooga dalka kenya gaar ahaan caalamka khaastan oo jooga cabdinaasir ibraahim khaliif oo joogo dalka amerika waan ku salaamayaa asalaamu calaykum magacaygu waa siyaa shukri maxamed ee jooga dalka kenya hambalyo ayaan leeyahay ciidulfidriga muslimiinta caalamka meel walba ay joogaan meel walba joogaan halkan ayaan uga hambaliyaa hambalada ciidda ayaan u dirayaa waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr taqabal allaahu minkum wa minkum saalix alacmaal khaasatan waxaa hambalada ciidda u dirayaa hooyadeyda iyo walaalahayga ugu horreyn halkan waxaa hambalada ciidda ugu diraya waxaan u diraya hooyadeyda dahabo shaale ibraahim walaalahayga kale nuur shukri maxamed faadimo shukri maxamed dhammaan halkan ayaan hambalada ciidda uga dirayaa waxaan leeyahay nabad ku ciidan khaasatan waxaan halkan uga diraa asxaabteyda iyo friendiskeyga ee dalka daafaha caalamka kala nool khaasatan maxamed jilid ayaan halkan uga dirayaa oo carayga maraykan jooga luul aadan ayaan halkan uga dirayaa iyadana oo carayga maraykan joogta halkan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bila khayr nimco khaliif iyadana halkan waxaan uga dirayaa hambalida ciidda ayaan uga dirayaa iyo ayaan deeriye dhammaantiina waxaan leeyahay carayga maraykanka joogaan dhammaan waxaa leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr taqabal allahu minkum wa minkum saalix alacmaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magac yahay cabdikariim isaaq gamaadiid aad baan ii salaamahay ciid wanaagsan baan leey dhammaan muslimiinta dunida meel walba ka joogtaan kulla caam wa antum bikhayr baan leey dhammaan dunida meel walba ka joogtaan khaasatan halkan waxaan ka salaamahay faamilkiida oo maaragtay dunida meelo kala bada meelo kala duwan ka joogaan sida maraykanka sida australia sida idaday macaan oo kale idaday guuraa gamaadiid iyo dhammaan faamilkeeda iyo sheekh ibraahim sheekh ladane iyo dad badan oo maaragtay meelo badan joogaan baa aad u salaamaya ciid mubaarak farxad ku ciidaaleey ciidan iyo ciidada kale khayr inooda lagu gaarsiiyo
magaalada muqdishona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saaka salaada ciidulfidriga kula tukaday dadka cibaadaysanaya muqdisho madaxweynaha ayaa khudbad uu u jeediyey dadka soomaaliyeed xalay wuxuu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo weliba xiriirka soomaaliya iyo ethoobiya madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay ururka al-shabaab wuxuuna sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xoogan tahay intii hore kana diyaarsan tahay sida uu yiri wuxuu ugu baaqay xubnaha soomaalida ee al-shabaab in ay markaasi ka haraan dilka islamarkaasina ay kusoo biiraan dowladda iyo dadkaba isagoo markaasi ka hadlaya xiriirka soomaaliya iyo ethoobiya ee sii xumaanaya tan iyo intii ay somalilan is-afgaradka la gashay ethoobiya koodii bishii janaayo ee sanadkan ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya aysan marnaba gorgortan ka geli doonin madax banaanideeda siyaasadeed iyo dhuleeda dalka waxa uuna sheegay in aysan aqbali karin in dhul soomaaliyeed la siiyo dad kaleeto ethoobiya iyo somalilan ayuu labaduba waxaay horay u difaaceen fahamkaasi iyadoo ethoobiana ay sheegtay inaysan doonaynin inay goosato dhul balse ay iyadu ka tir markaasi ka kiraysanayso labaatan kilomitir oo bad ah somalilan warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyahayga cabdicasiis barrow
magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maanta si weyn ayaa looga ciidayaa waxaana subaxii hore dadku ay isugu soo baxeen masaajidda iyo fagaarayaasha ku yaalla caasimadda iyagoo si wada jira u dukaday salaadda ciidda soonfur madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kumanaandada maanta waxa uu kula dukaday masjidka isbahaysaga islaamka iyadoo dad fara badanna salaadda kadib ay isugu soo baxeen waddooyinka iyo goobaha lagu nasto iyagoo carruurtooda gacmaha haya si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda iyo farxadda dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay qodobo badan oo la xidhiidha siyaasadda dalka dastuurka iyo amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in dowladdiisa marnaba aysan gorgortan ka geli doonin ilaalinta wadajirka iyo madax bannaanida dalka kama geli karno wadaxaajood iyo kompromise madax bannaanideenna dal inaan nahay dowlad inaan leenahay caalamku inuuna aqoonsan yahay meeshaas soomaaliya la yidhaahdo oo geeska afrika ku taalla inaan degannahay oon xuduudda leenahay bad iyo beri iyo maxaanku irahdaye iyo hawo intaba inaan xuduuda leenahay xuduudaheenaas dhexdeesa aan ku qorxoraano ama aan isku qaqabsan dhexdeeda inaan ku dhowrsoonahay oon sharaf iyo karaamiyo cizi aan ku leeyahay ma ka gelayno muxuu ahaaye tanaasul ma ka samaynayna taas ciddii dalkaana horeyna waa u ballan qaadnay waana muujinay waa xaqiijinay inaanan taaka dalka ka mida inay baxda inaanan ogolayn mana ogolaanaynan haddana mana ogolaan dadka soomaaliyeedna ma ogola ayagaanan wakiil uga nahay in aanan taaka dalka ka mida inaan la bixinin dadka soomaaliya wakiil uga nahay ayagaa mandate nuusi ayagaa noo wakiishay ayagaan ugu dhaaranay kutubka qur-aan kariimka ah halhayska soomaaliya soomaali baa leh ahaa boqolkiiba boqol sax ah qaar ka mid a dadkii ka qayb galay tamashlaha ciidda ee magaalada muqdisho ayaa v o e da u warramay waxaana ay ka sheekeeyeen dareenkeeda ku aadan farxadda maalintan iyo dabaaldegga ay qaadanayaan maalinta ciidda shawaal oo maanta ay kow tahay alxamdulilaah waxaana ku ciidnay si nabad ah reenreen farxad ku dheen dhammaan soomaaliya dhan maanta hal mid la yahay oo la wada ciidaayo aad ayaan u faraxsanaa
waxaa inta badan xiran ganacsiga ku yaalla magaalada muqdisho iyadoo shirkadaha gaarka loo leeyahay shaqaalahooda iyo kuwa dowladda soomaaliyaba la fasaxay si ay qayb uga noqdaan damaashaadka ciidda cabdilcasiis barrow v o e muqdisho
waa tahay weli wararka ciidda ayaan ku guda jirnaaya iyo sida geeska afrika looga ciiday iyo soomaalida dhulkeeda guud ahaanba dhinaca kaletana magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid a magaalada hargeyso halkaasi oo madaxweynaha muuse biixi cabdi uu salaada ciidda kula tukaday dadweynaha reer hargeysa madaxweyne biixi ayaa hadal uu ujeediyey dadka halkaasi ka qaybgalay ciidda waxa uu kaga hadlay dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu sheegay inaysan markaasi inay cadaawad siyaasadeed u hayso somalilan warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryahayaga khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan ayaa soo hadal qaaday in dowladda federaalka ee soomaaliya ay cadaawad u hayso somalilan islamarkaana ay ka muuqato go'aannada ay ka qaataan buu yidhi ciddii xidhiidh sarreeya oo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed la samaysata somalilan sida uu sheegay madaxweyne biixi hal su'aal baynu isweydiinaynaa soomaali waxay ahayd afar lixdan sano ka hor shan qaybood intaa qayboodna waxay ku tashadeen in soomaali la isu kaxeeyo oo dowlad qudhanubaa ayaa laga sinaa oo laga wada hawlgalay inagoo quriga laynama qaybin isticmaaradii dhulka qaybsaday dowlado badan ayaa ka mid ah dad badanoo la qaybiyey baa meeluba jira hase yeeshee afar lixdan sannadood waxay noqotay inaan la isu keeni karin shantii soomaaliyeed oo iyaga ciddii qaybsay kasaku cid waliba danteeda u tashatay qaar dowlado kaley la midoobeen oo ay ku barwaaqeen waa gu ducaynaynaa qaar iskood ba isu taageen way ku barwaaqoobeen waa ugu ducaynaynaa haddii labadii dowlada isu tagaa isqaban waayeen waxaa la filaayay shanta soomaaliyeed saddexdii kale haray labadii midoobe isqabtay mooyaane bar inay gar qaadaan oo waxa la isku hayaa ay heegaan taasi ma dhicin laakiin xagga ilaahay somalilan waxayna jirtaa maalinta u daran tahay bay ugu wanaagsan ugu rajo badantah in badan taasi waa hir markhaatigeedana shalay baa ugu dambaysay waa maxay somalilan tiraba intaana waa saddex dowladood baa la soo qaaday inay ictiraafsiyaan ama hab maamuusa oo dowladnimo waxqabsigeeda awgeed ku ictiraafay tii ugu horreysa geerkuna kale way ahayd maalintii ay baraskool madaxweyne iyo qaran bixisay west africa ku nosha isma gaadho afraiis bay ku hadashaan ayaa xabar cilaaqaadku bal cadaawad nin walaalkaa ixtiraamay inaad dagaal ku qaado walaalnimada kaa doonaya bal isagoo ka qabansiiya soomaaliya bariska qabantiyin ku xamar joogay iyo kumeel kala joogada kii ku xigay wuxuu ahaa uhura kenyaata ee kenya isna barata kuwa madaxweyne ayuu inoo damcay oo inuu soo dhaweey somaaliyada la ictiraafo waxaa u qaada cilaaqaadkii xamar jirta haddaba waa nin walaalkaa ixtiraamay oo ku soo dhaweeyey oo walaalkaa sharfay sharaf iyo ammaan buu inaga mudan yahay taasaa dhacda markhaataa ka wada hayda tii ku xigtay etoobiya soo qaaday somaalida waan ictiraafaynaa cilaaqaadkaa loo jirta madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa carabka ku dhuftay dhibaatada dhallinyarada somalilan uu maandooriyuhu ku hayo isaga oo ku baaqay inay muhiim tahay in waalid iyo qaybaha bulshada ee kala duwan iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumaddu ay wada jir ahaan uga hortagaan wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhallinyarada somalilan waxaynu ubadan mukhaadaraadka oo noocyo walba ah waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad arrintaa ugu dhug yeelanno oonu dalka kala dagaalanno waxaynagu socdaa waxaliyo wixii shaydaaniyad ahayd ood muddo dagaal lagu soo qaaday inay tahay nooc kastoo mukhaadaraah iyo dhaqan xumo ah oo dadkeena weli la garab cararayo intii aynu dadaalnay waalid iyo caalim iyo nin talaayo talaqabeena iyo siyaasi iyo taajir aynu isugu tagno dhallinyaradeenna mustaqbalka inaynu arrintaa ka dabargoyno oo aanay ina qabsanin dadaalka ayaynaan ka daalin hallahooda waa qodob hadan maxamed cakulle v o a hargeysa
mahadsaned qadarow oo ciid wanaagsan ayaan aniguna halkan ka hadlayahay haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaara oo ku saabsan dabaaldega ciidulfitriga oo ka mid ah labada ciidooda islaamka ee ugu waaweyn mid ka mid ay tahay waxaa ila soo jeedinaya barnaamijkan gaarka ah haddaba ismaaciil xuseen farjar
maalin ciido magaceed weyniyo midan iyo marwooyinba kala maqnaanina maalin ciido magaceed weyni midan iyo marwooyinba
caweys wanaagsan ciid wanaagsan ku ciida dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale hawada waxaan idinka leenahay habeen wanaagsan oo ciid ah oo dhammaanteenba weli damaashaadkii ciidda aysan naga dhammaanin dhinacaasiyo magaalada london ayaan aadi doonaa mardhow iyo cabdibaadil bal ismaaciil soo dhowow mar kale aan ku soo dhoweeyo sahrayn waan sugi kari la'aaba cabdi baadil barnaamijkiisa xiisaha leh waxaan filaya caawana waan arkayo waan sii yar dhegaystay barnaamijko qofkii caawa dadku waa inay gambadho u soo qaataan cabdibaadillo waa jiil walba wuu la filiya waa sidaas aad sheegtay ee haddiiba national tiatarkii uu kii uga soo qayb galay heesihii hirgalay oo uu ku soo baxay sidoo kaleetana qurbaha intaasoo sano uu soo heesayey inkastoo uu leeyahay asaga soddonkii sano ee bannaanka la joogay yaa naloo xisaabinno hala jaro bal wareysigiisaan qaybta koowaad ayaan waxaan ku bilaabi doonaa in aan ka dhig bal waxay uga dhigan tahay ciidan haatanna cabdi baadil ayaan soo dhoweynaynaa oo sahraac cabdi axmed oo ku sugan washington uu wada sheekaysigani dhex maray
ciid wanaagsan ciida adiguna ciid annagana aan ciidno aanu wada ciidno soomaali oo dhan aha ciido cabdi baadil soo dhowow adigiiyo kabankaagaba waa dhowahay zahra waan islaamaya adigii baahda v o eda aad iyo aad ciid wanaagsan aad ilahay ciid wanaagsan ciid mubaarak ayaan ku leeyahay mar kale bal horta intaanan u gudagelin heesahaaga qaar qaraamiga yihiin qaar kuwii dhexe yihiin qaar kuwa hadda cusub ee yihiin bal waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku soo dhoweeyo oo maalintan ciidda ee maalin faraxa ah aad nagula ciiddo anigii dhegaystayaashaba ismaaciil xuseen farjar ayaa isna barnaamijka ila wada soo dhowow cabdi baadil fanaan aan aad iyo aad u mahadinayna ayaa tahay inuu barnaamijka nagala qayb galo maasha allah maasha allah waadin salaamaya dhammaantiin adiga iyo asxaabta waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan soomaali oo dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay dalka nabad ha nooga dhigo anigu hadda dhinaca wadaniyadan usoo jeestay allah u naxariisto axmed naaji ayaa macnihii aan ku wada heshiinay in aan wadaniyada wado iyo dib u heshiisiinta marka waxaan ku dadaalayaa mataqaanaa maanta waa maalin ciida iyo waxaan ilaahay ka baryayaa in dalkii ilaahay nabad nooga dhigo ummadan heshiis dhex dhigo dalkeenoo nabadan aan ku laabanno soomaali o dhan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa tahay ciid mubaarak aad baad u mahadsan tahay cabdi baadil bal qaybaha dambe heesaha iyo halkaa ha ii joogaane waxaan jeclaan lahaa ciidan horta halkeebaad igala hadlaysaa oo dhegeystayaashaan u sheegnaa inaad ku ciidayso waxaan ku ciidayaa maasha allah soddon sano ayaan germany joogay soddon sano waxaan inta badan tegi jiray holland denmark sweden finland talyaaniga austria muxuu ahaa inta badan meelahaasaan tegtegi jiray laakiin maanta waa markii soddon sano kadib aan imaado ilaaha qoray u k waxaan markaa mahadda iskale barnaamijka aada igu soo dhoweeyey ee marti qaaday elfan tres ayaa macnihii sababteedan ou ahaa aad iyo aad waana ku farxay zahray ma moodidba in aad aad macnaha waddan shisheeye joogtid ingiriiska markaa imid soomaali badan badan badan unbaan ku dhex jiraa ilaa hadda wax kaloo aan arkay male waxa iga soo horbaxay waa soomaali dukaamada waa soomaali Wadooyin- wadooyinkii yaryaraaye anigana labadii kun iyo afar iyo tobankii ayaan booqday london wadooyinkii yaryaraaye ee soomaalidu ay ku badneede kuwa shaaha ku cabaya kuwa taagtaagan kuwa socda kuwa ka ganacsanaya kulle ay isugu jiraan ayaad dhex joogtaa oo dhex maraysa ha wax alla waxaad u baahato ingiriis luqad kale inaad ku hadashid ba uma baahnid marka walaa ilaahay dalkana dadkanoo sidan ah ayagoo sidaa ah yaa noo rara oo waddankii noo geeya
aad iyo aad aad iyo aad waa laisu soo noqon wixii nool adduunyada Eh, bal waxaad iga warantaa cabdi baadil en, fanaan weyn marka ayaa aan kaa tahay dhexgale aan kaa Hmm.
dhexgale walaashii qaali aan kaa dhexgale Waa marka ciiddii halkan aan imid waa kulley ciidda ayadoo la gaarin bisha ramadaan oo dhan baan joogay waxaan ugu talagalay barnaamij dhacaya bisha shanaad afarteeda ee ummadda soomaaliyeed aan ugu talagalay oo ku saabsan laftigeedu een barnaamij iscaweyn caw- caweynta iyo dib uxasiisiinta fankii hore barnaamijku waa barnaamij isugu jiro een qaaci iyo muuse muusigan iska caadiga ah ee lagu caweeyo Mhm, een heesihii hore xusuusinta mhm.
waxaas ayaan ugu talagalay iyo dadka in aan xusuusiyo dalkoodii iyo heesahoodii hore iyo afsoomaaligii hore inaan xusuusiyo marka bisha shanaad afarteeda ayaan kolley ugu dambeyn aan sii joogi doonaa laba su-aalood waaye laba su-aalood oo isku sidkan ayaan rabaa inaan ku weydiiyo intee waddan oo qurbaha ayaad ku ciiday meeqa sano ayaadna soomaaliya ka soo maqan tahay waa wareeg markiisaa la yidhaha daadaa soo baxayse
u guud mar
ya marka waddanka waxaan ka imid sagaashan ma siddeetan iyo sagaalkii ayaan ka soo dhoofay aniga iyo xabi xasan tooxow iyo faadimo qaasin aliya raxma ayaa waxaa noola soo diray festival kuraya kuria festivalka markaan ka qayb galnayna nasiib daro dagaalaa dhacay wadankii kuma laaban anigu german aan iska joogay marka waxaa musid waxaa xusid mudan Een, xabibo xasan tooxow oo hadda ku nool ingiriiska oo aan weliba markaan is aragnay aan si fiican mataqaana isugu oynay walaalnimo darteed iyo fanaaniintii hoblada waa beri oo dhan jacaylkii weli muujinaya ayaa waxaan ka sheekaysanay haye ka war waxay igu tiri waagaas markaan hadalku waxay igu tiri war anigu dalkayga kama maqnaan karo dalkayga wax walba hadday dhacaan kama maqnaan karo marka dagaalo hadday dhacaan xitaa anigu shaqaday maaha waa joogayaa tiro haddana waa ka ingiriistan ku arkay
waaye marka maxaa kugu sababa markaa yarana waxay tiri walaalow ilmihii ayaa macnihii u sabab ah inaan halkan joogo carruurteydii aan ka maqnaan karin laakiin adigu maxaa kugu sababa anigu waxaa igu sababa fulaynimo
waa tahay intee waddan Marka- ayaad ku soontay ama ku ciidayba haddaan idhaahdo waxaan ku ciiday talyaaniga waxaan ku ciiday germany waxaan ku ciiday een, belgiga waxaan ku ciiday een, austria waxaan ku ciiday sweden waxaan ku ciiday holland dhowr gool marka maantana nasiib waxaan u yeeshay inaan u k ku ciido waa tahay marka een, maxaa kugu cajibsanaa intaasoo waddan oo aad martay oo kala gedisan oo haddee dhowr iyo soddon sano ama afartan sano ku dhowaadba aad joogtid qurbaha
waxaa waxaa iigu cajiibsanaa een, anigu markii aan soomaaliya ku noolaa waxaanu lahayn calan keliyaanu lahayn mogtahay Mhm.
calankaasaan wadan jiray oo aan ku ciidi jiray waxaan u tegey mar qolooyin soomaaliya oo wax wada cunaya oo aan waxba isu qabin xumaato oon dacwo isu qabin oo wada faraxsan laakiin nin walba uu calan wato marka waxaan weydiiyey een, adinkoo colaad miyaa idinka dhexaysa ma ay dhaheen marka ee, haddii aad hal calan markay ciidu tahay calanka een, buluuga ah aada wadataan maxaa yacni difference u dhexeeya dadkii wada qoslay dhibaata dhex dhigay marka ayagiyaa muran galay markaasaa waxaan waxaan is idhi maxaad kelmaddaa usoo qaaday aad iyo aad maxaa kelmaddaa kugu watay marka ta igu cajiibsanaa taasay ahayd aad iyo aad aad iyo aad waa yahay een, taasaa igu cajiibsanayd waa tahay een, fanaan markii la yidhaahdo ee, dabcan dadku waxay dhegahooda usoo raaracinayaan inay maqlaan heesahaagii quruxda badnaa kabankaagii aad gacanta ku wadatid oo haddaba aad noo garaaci doontid iyo dabcan heese inaad noo sheegtid kuwa laxanka aad saartay ama kuwa kugu adkaa kugu dhib badnaa inaad laxan saarto heesaan jeclaha jirto bal marka anna aan soo qabto hees waxaa jirto Ah.
amraney aragaaga oo qura kumaan iibsadeen adduunyada abababababab waa hees aan ku dagaaltay haye heestaas heesihii aan ku dagaaltay rag baan rag baan iskaga celiyay heestaas oo oo waa waxaa weeye kaalinta koowaadan galay heestaas waxay ahayd mataqaanaa dagaalkii koowaad ee aan fanka u ku gashay dagaalamay taariikha ileeda in yar ma naga maqashin kartaa adoo ku luuqeynaya eh, heeskaasi arligay ma jooganiyo afartiisa geesood waxaan kugu astayaa manara awr hooya may gelin iskana kuma narag weli lama maanin amraane allahe jacaylkaagan i abbaaray halistaa agtaydiyo heerkuu agjoogaa aragaaga oo qura
kumaan iibsadeen adduunyada daar waxaan u maleynayaa waa iskool iskool dugsi dhex maa dhiganaysa
xilliga xilliga heeskaasi xilliga heeskaasi ay soo baxda aad ayuu ii cajibgeliyey Een, waxaan filayaa haddaana qaldaneyn in toddobaatameeyada ay tahay soo maha waa heeskii ugu horreeyay ood ku soo korta masrax saa toddobaatan iyo sagaalkii u ahaa kadibna wuxuu aad u caanbaxay siddeetankii waxaan ku faraxsanaha anigoo waxaan ku faraxsanaha anigoo uunkeyga xataa uusan jirin inaan maanta kaa wareysanayo weliba heeskaas aan jeclahay amranay cajiibka ay leedahay
weli markaas maba aadan iman miya ma jirin adduun adduunka adduunka imaatinkiisa aduudkayga muusa jirin marka waxaan ku faraxsanaha inaan maanta haddana heesahaaga aan jeclahay ay ka mid tahay dhinaca kale maasha allah aad baan aad baan kuu salaamaya una bogaadinaya heeskaas bal aan wada dhegaysanno anigii dhegaystayaasha heeskaasi aan u saaro
arligay ma joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maadan uurahooyo may gelin ifkana kuma narag weli lama ammaanin amraane allay lahee jacaylkaagan i abbaaray halistaa agtaydiyo beerkuu ag joogaa oogadu ku faafo idley anigee amranay ma og tahay araggaaga oo qura kumaan iibsaden een adduunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden een adduunyada arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye moogtahay aadaniya xawaba kalgacaylka awgii way kala irdhoobeen amraanay adduunyada dhammaanteed intaa joogta adanka arkoodo naftu ku oggolaatay waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaana indheergarad inaad tahay araggaaga oo qura kumaan iibsaden eena dunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden
waa tahay mudane cabdibaadil mudana ma la dhihi karaa horta fanaanka fanaan waa fanaan waa ka qosliye waa madadaaliye waa fan abuure marka mudane in la yidhaahdo xoogaa waxaan dareemayaa in ad adeegii dhinacii siyaasadda loo leexanayo marka ha waa yahay waa tahay fanaane cabdi baadil bal haddaan dib ugu noqdo heeskan amranay oon ku iri waa heesaan aad u jeclahay amranay ma qiso gaara oo adiga kugu dhacdaa mase waa hees uun lagu dhiibay oo aad maalinkaas aad ku istaagtay masraxa heeskani hor taariikhuu leeyahoo qadijihiiraan waa wada garanaysaan qadijihiiraan oo hadda idinla nool oo ku nool mataqaanaa maraykanka ayaa aan wada qaadnay riwaayadaan ku dhignay riwaayaddaas beledweynay ahayd marka waxaanu ahayn dhalinyarada gobolkaanu ahayn riwaayaddii markaan dhignay ayaan idaacadaha waxaan ka dhegaysan jiray tartanka hirgelinta heesaha ayaan ka dhegaysan jiray marka bandhigga radioga ayaa la soo saari jiray maalintaas ninkii fanaankii kaalinta koowaad gala marka waxaa la dhihi jiray hirgelinta heesaha awal waxaa la dhihi jiray heesaha hir maxay ahaa waxaa la dhihi jiray heesaha hirgale hirgale heesaha hirgale marka waa lasii bedelay waxaa laga dhigay hirgelinta heesaha awalna waxay ahayd heesaha hirgale marka aniguna fankaan aada u xiisayn jiray bandhigga reeri waan dhegeysan jiray tartankaasaan xiise u qabay lifea lasoo saari jiray heesahan fifirin jiray say u kala tartamayaan waxmadooda say kala yihiin fanaaniinta say u tartamaan marka niyaddaa waxaan geliyey kaale adigu laftigaaga hadda beledweynaan joogaa maa tartanka ka qayb gasha marka heeskanaan wataa marka mogtahay khadiija ila qaaday sax heeskii labadeeda beyd ayaan lasoo aan la imid xamar xamar baaburan usoo raacay dhalinyarada marka gruub waxaan lahaa anu dadka gruubka jecelan ahaa gruub gruubka asxaabaha mataqaana gruub gruub in loo socdo asxaabteeda waxay niman berri xamar aan u socdaa waxaan ka qayb gelayaa tartanka hirgelinta heesaha halkan igala igala socda marka meel maqaayad aad u fiicneed oo mataqaana baar waxaa la dhihi jira xasan dhiif lafa fadhiisto haddaba wacaan reer beledweyne waa yaqaana baarkaas ayaanu wada firiisan jirnay marka anu dadka maaweeliya oo sheekada badan oo dadka qusliyaan ahaa waxaa yidhi nimayo waa baxayaa berri tartankaasaan ka qayb gelayaa ogaada halkanna fariista ka dhegeysta macnaha halkan iga dhegeysta raadihaas igala igala igala socda
waa baxay waxaan tegey xamar guriga eedadaan ku degay tiyaatarka eedadii marka ima ogolo mata uma sheegin adigu tartanaa jiray dhowr qofaa meesha joogtay oo badan marka imtixaana lagaa qaadaya intaadan gelinba hirgelinta heesaha intaadan gelinba codkaagaa la fiirinaya imtixaankaan galay marka marka heeskan ayaan markaa ku gala imtixaanka heeskan marka qof qof ka tegaa qaadi karo culayska isa ranciirciino caguhu qaban waayo ciidadulke calooshaica simad qabarine calooshani marka intaas qaaday ha obobob heeskan waa beer dilaacsha wanka oo taqaanaa ware waa taqaanaa aad iyo aad mararka qaarkood mararka qaarkood ayaan aad uga helaa heesaha qaraamiga ah hadda intii aad qaadaysood lahayd culayska aniga dhan waa ma aqaano sida marka inaba caadi maa marka adiga waxaad ka bilowday inaad qaraami ku soo baxdo halka dadka heese caadiya qaarkood laga yaabo inay kusoo barnaamijka waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo xirno soomaalida waxa aad kula ciidayso heeska aad rabto inaad maanta dadka aad kula ciiddo muxuu yahay waxaan kula ciidayaa heestan aad baad ugu heli doontaan ereyada waxaa iskale maxamuud maxamed firin firin ayaa iskale kooxda heydanu ka mid ahaa heesta waxaa hore u qaaday ibraahim baadil aliya raxma waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinida iyaduna mawda waxaan waxaan moodayaa miraa la da'ay birta dhexe habeenkii iyaduna mawda markii aan kordhigay aynuu milkacay iguu maxdun yahay iguu maxdun yahay macnaha macnahan kawabo mayadow daran aadow macaan macaan mayadow daran aadow macaan alla maxay oran babooge maxay oran allahayo maxay oran babooge maxay oran yartu maxay oran maryam maxay oran yartu maxay oran maryam maxay oran
cid wanaagsan yartu maxay oran waa tahay ee fursadda ugu dambaysaan ku siinayaa een waxaan dareensanahay in hal iyo laba iyo dad aad salaanto ee macnaha aysan kaa suuroobeynin oo dadkii oo dhan soomaali oo dhan ay ku taqaano laakiin si guud yaad kusoo gebagabaynaysaa ciidda ood salaamaysaa fursaddaas haddaan ku siiyo
waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaan salaamayaa bahda warbaahinta v o eda iyo inta suxufi oo dhan oo soomaaliyeed waxaan salaamayaa hobladii waa beri walaalahayga qaaliga ah waxaan salaamaya bahda fanaaniinta oo dhan waxaan salaamayaa ilmahayga caruurtayda iyo hooyooyinkooda kulli waa salaamaya ayagana waa tahay ya Waa marka waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciideeda ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo kulligeenba aad baan kaaga mahad celinaya fursaddaada iyo wakhtigaaga aad iyo aad dahro aad baa u ku salaamaya adigana sidoo kale
manta adaryo aydhumaawere iskumaydho marmushaa manta cadaryo aydhumaawere iskumaydho marmushaa maalintaa weyn yaa la moogaa
waan gartay heesahaas iyo barnaamijkaas cabdi baadilu martida ku ahaa sahre cabdi axmed ayaa waraysanaysay haddaan intaas kaga nimaadno sahra maxay noo xiga een ismaaciil waa sidaas aad sheegtay ee damaashaadkii heesihii maanta iyo fanaaniintii ee lixda dhammaayee qaarna hargeysa ay nooga soo heeseen qaarna london ay nooga soo heeseen haddaan intaas uga gudubno haatanna barnaamijka waxaan u raraynaa dhinacaasi iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya halkaasi oo soomaali boqolaal kun ah ay weli ku jiraan
weli ma tagtay horta xeryaha dhadha aad iyo aad xagardheeraan arkay waxaan kaloo arkay ifo meelo kala duduwan ayaan ka arkay inkastoo wakhti yaroo kooban xilliga abaaraha ay jireen labadii kun iyo koob iyo tobankii ay ahayd oo deg degna ay ahayd haddana laakiin waxaan dhihi karaa laba xilligoo kala duwan ayaan u raacay hayada qaramada midoobey intaan jooga nairobi waad iga nasiib badan taho inaan dhowr jeer soo booqdaan halkaad jecelahay maruun waayo waa meel taariikho badan iyo xasuuso badan bulshada soomaaliyeed ku leh asxaab badanna ay haatan ku sugan tahay oo wariyaasheena ka mid ah aad iyo aad aad iyo aad waxaan bal soo qabanayaa cabdisalaan salas inuu bal asna barnaamijka dhankiisa xagga inooga daadaheeyo ismaaciil soo dhowo cabdisalaan aad baad u mahadsantihiin farjar iyo saare cabdi barnaamijka damaashaadka ciidda ee xeryaha dhadhaab waxaa marti ku ah cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ah halabuur qaxooti ah oo maansooyin iyo gabayo badan ka tiriyey nolosha qaxootiga cabdulaahi sheekh aadan ku soo dhawaaw warbaahinta v o a ee damaashaadka ciidda sila su-aa waa dhowahay aad baanad ugu mahadsan tahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa farjar iyo waxaan salaamayaa saaraha cabdi axmed iyo dhammaanba shaqaalaha v o eda meel kastoo ay joogaan waa tahay cabdulaahi aadan waxaad sawirtaa qaabka maanta loo ciidayo maadaama aan ku noolnahay xeryo qaxooti ciiddani waa ciid ay ku soo beegantay roob iyo rays iyo doog iyo wax walba ku soo beegmay inkastoo dee shidadkii roobka uu badan yahay oo shidadkii uu haleeyey oo isku socodka oo dharkii cadcadaaya ciidda aad ugu tala gashay haddana ay dhooqadu kaaga dhacayso oo ay wallaahi iska adag tahay waayahay joobe wakhti dheer ee xeryaha ku nooleed waxaa tahay nin hal abuur ah oo wax badan ka qoray nolosha qaxootiga n maxay tahay sheekada maanta aad nagula ciidayso sheekadaan idinkula ciidaya waxa weeye sheeko dheer waayihii dhadhaabeed baan horta bal marka hore idiin hormarinaya maanse la yidhaahdo wuxuu ku leeyahay toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibta keer bay dadka igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka nolosha waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafa xaga dheer dhallinyariyo waayeel jeelna ka badnaa bay dadku wada dhex jifaan aqal dhibicda roobkiyo dhaxanta iyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal dee w adigaa u jeedansa xaalabsayta marayso bulukeeti dhooqaha marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hooyi laga dhigtayo dhowr sano ku noolahay abwaan horaa wuxuu dhahaydhulsishay dheef male habeen dhicitin mooye soomaalidu dhib badana maxaa dhiisha ciibid dhabarkeeda koodh xidhay sharafteeda dheelidii kama dheydhiyaysay markaan aad u dhooxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteeda rirmootada hadba dhadiya ceyryan dhaankooda gungow waayahay joobe annagoo isla farxadda ciidda ku jirno waxaan jeclaystay sheeko yar oo nolosha qaxootiga ee arrimaha guurka aad horaan uga qortay inaad la wadaagto dhegeystayaasha oo ku aadan jaceyl dabcan nin jeeb weyn oo ka afduubay aad iyo aad aad iyo aad aad arrintaas waxay ahayd anigoo ku nool xeryahan qaxootiga ee degmadan dhadhaab gaar ahaan dhagaxley ba dee waxaan si dee nin weyn baa tee guurso ninkuna dee inuu guursado dee waa magaranaysaa waa lagama maarmaan kadib markaasaa nin anigiiba iga jeeb weyn meeshii yareedeenu tirisayey inantii yareedaan islaa guurso wakhtiga badan ku bixisay wakhtiga badan iyo juhdiga badan iyo sowjeedka badan iyo afka kaliya ku bixiyey dee la adun maaye af kaliyaan ku bixiyey iyo maskax aan ku bixiyey ba qolyahan qurbaha ka imanaya dee naga dulqaaday waayahay bal maxay taha markaa maansadad ka tirisay jaceylkaasi lagaa afduubay maansadan ka tiriya waxay ahayd abwaaniinta iyo nimankan hal abuuradii markaad aragto nin shimbir buu dirsadaa galaydh yahow gorgor yahow limo wax buu dirsadaa markaan dhuuxay aan shiilay aan dhinac walba ka eega waxasni weli weli cid faras dirsatay ma jirto faras baan dirsaday waayahay fariintaas aad faraska u dhiibtay qaabkayba u dhacaysay waxaan ku yidhi intaan faakisyada iyo fooneeyayaasha iyo facebook qoraalko fariimaha gudbinaya farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel foggeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii garaadkii xiinfiniin lamoodiyow farasiihoy gaadhsii farduus bay iga tegaysay gabadhaan filaaya faafiiyo lagdheera baan ka fiidsanaya xalay fiidka lala tegay yartu waa falay suge bisha februari iyo abril baa la filayaa inay fiilaan aadee anna farar ma hayse aadmiga fadqaliyo maxmedee waa ilaahay baa siiyee ilaahay baa u qore waa qorbajooggii ayaa dhaliilaysaa iyagalaso ciid wanaagsan baan leh waayahay joobe haddii halkaas sheekadka ka dhammaano salaan hal iyo labo asxaabtaada ayaad gaarsiinaysaa waxaan salaamayaa dhammaanba waxaan salaamayaa soomaalia muslimiinta soomaalida meel kastoo ay joogaan ciid wanaagsan bay joogayaan waxaan salaamayaa ciishe cabdilaahi caruurteeda waxaan salaamayaa xabiib cabdikariin iyo ciyaalkeeda waxaan salaamayaa rodo nimcaan iyo ciyaalkeeda waxaan salaamayaa muxiidiin iyo ciyaalkiisa aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeenada v o a iyo barow cashacuud adigaagan salaamsalasa aad baan kuu salaamayaa ahba umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo loo yaqaano obaanjoobe oo barnaamijka ciidda maanta marti noogu ahaa dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ee damaashaadka ciidda qaybta ka ahaa ayaan mikrofonka la dhex marnay si ay hadladooda salaan hawada ugu maryaan magacaygu waa boqor maxamed maxamed cabdulaahi oo ku nool waddanka kenya marka dhammaan waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ama islaamka ciid mubaara ciid mubaarak ku lucaa maantum bikhayr taqabal allah mina minkum saalixul acmaal ilaahay waxaan ka baryanaa ciidan ciideeda kuwii barooq iyo bashbash ku gaadhay inuu ilaahay naga dhigo acmaashii aan soo qabannay ee wanaagsanayd ee taqiqiyaam ahayd ee qur-aan ahayd ee soon ahayd inuu ilaahay naga aqbalan insha allahu ilaahay ka baryan ilahay naga aqbalo ummadda soomaaliyeedna meelay joogta dahfaha caalam waxaa leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ku lucaa maantum bikhayr dhammaan ummadda soomaaliyed waan salaamaya khaasatan waxaan salaamaya heladayda oo ku kala nool dalka kenya maraykanka etoobiya soomaaliya dhammaan waxaan leehay ciid mubaarak ciid mubaarak nabad ku ciida insha allah ciid mubaarak kullu caam maantum bikhayr magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid maxamed cabdilaqane ku nool xerada qaxootiga dhagaxley ciid mubaarak ayaanu leenahay ummadda soomaaliya dhammaan ayaan salaamahayaa insha allahu raxmaan meel kastoo ay joogto ilaahay waxaan ooga baryayaa ummadda soomaaliyeed ciidan ciiddeeda inuu ilaahay nabad iyo barwaaqo ilaahay ku gaarsiiyo biidnillaahi baari waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan reer maxamed cabdidhaqano oo dhan ugu wen yahay walaalka cabdirasaaq maxamed cabdidhaqane oo xamar jooga cabdixakiin maxamed bashiir maxamed khadar maxamed maxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed yaasiin maxamed dhammaan iyo labada gabdhood ee aabbahay dhalay ee kala ah badri iyo saadaq iyo carruurtayda dhammaantood mataqaanaa sodohday barni cabdiboosh ayaan aad u salaamahayaa ayaan aad iyo aad u salaamahayaa wasalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed meel kasoo jeed v o na waad mahadsantihiin maasha allah magacii waa axmed xasan aadan oo ku nool xerada qaxootiga marka aad iyo aad waa ummadda wejiyayaashooda iyo farxaddooda lama soo koobi kara shucuurtooda aad iyo aad bay u weyn tahay maanta waa maalin ugu qaali ugu weyn marka ummadda islaamka waxaan leeyahay kullu caamu antum bikhayr cibaadooyinka aan soo gudanay waajibaadkeenna inuu alla naga aqbalo ayaan aad iyo aad ugu baryahaynaa waayahay hal ilabo ehladeeda ayaa salaamaysaa ehladeeda waxaa salaamaya aabbahey macaan oo kismaayo jooga axmed xasan aadan habarwaa xasan dheere oo kismaayo jooga iyo walaaladeyda kuwa dacalada adduunka kala jira iyo kuwa ila jooga qaxootiga aad iyo aad aan u salaamaya muslimiinta dhammaanna waan salaamayaa adiga cabdisalaan salaasle waan ku salaamayaa saaxib wanaagsan guudahaan dhegaysta barnaamijka damaashaadka ciidda oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab halkaas ayaan ku soo koobayaa inta aan ka bixin aan dib idinkugu celiyo ismaaciil farjar iyo saare cabdi oo barnaamijka si toosa uga daadihinayo istuudiyaha washington dhegaystayaal warbixintaas ama barnaamijkaas uu inooga soo diyaariyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo sida looga ciiday cabdisalaan salaas waxay gebagabo u ahayd barnaamijkeenni gaarka ahaa een ugu talagalnay ciidan ciidulfitriga oo ilaa iyo galabtaba inoo soo socdoon ku soo bilownay magaalada hargeysa isagal mustafa xasan nuur oo ay si wada jireedi ku daadahaynayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahre cabdi axmed tan iyo intaynu barnaamij kan la mid a xilli kale ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa aynu wada ciidno ciida ciidaah ciid wanaagsan dhammaanteenba ciid mubaarak ciid wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale waa habeen iyo maalin farxadeed oo ciidulfidriga weli damaashaadkiiyo dabaaldegeeda aan ku guda jirno markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonayaa hees ka mid a heesaha ciidda aan ugu talagalnay nala dhegaysta
anta si wanaagsan u ciida
way ahaatayee maanta si wanaagsan u ciida codkii baxsanaa ee baha u naxariista ee maxamed saleebaan tube ciyo jiibintii luuqadeed ee qaar ka mida hobolladii waaberi heeskaasi ciidda ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkeennii caweysnimo ee ciidda intiisa badan uu ahaa intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o e da idin leh isma dhaafna haatan